بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نكون حجرني بلوغ كتاب التوحيد عشر كان وعشر كصدحاد وحين كصوب حني تعريف التوحيد وأقسامه hadda waxaynu gelaynaa marka adilatu tawxiid shiikhu adilada uu keenay waxa uu ugu hormariyey markuu ciwaanka uu yidhi kitaabu tawxiid ayuu waxa uu keenoo sardiyey aayado oo markaa waxa weye kutusaya adilatu tawxiid adilada tawxiid kabacdi ka dambeeyana baabaab buu gelaya wuu baabaynaya aayaduhu marka waa badan yihiin dhowr aayadood buu keenay iyo axaadiid waanu kala qaybinaynaa casharkan saddexaad waxaan ku sharaxaynaa labada aayadoo ugu horeeya waxa uu yidhi shiikhu kitaabu tawxiid bacda bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabu tawxiid wa qowli illaahi tacaala buu yidhi ama wa qowlihi tacaala ama in la yidhaahdo in la in la jaro oo la yidhaahdo wa qowlihi iyo wa qowli illaahi tacaala waa markaa waxaa lagu cadfayaa bay dheheen culummadu attawxiid oo tawxiidka majruurka oo idaafaysan ayaa lagu cadfayaa bay dheheen waxaa kaloo bannaan in kitaabu lagu cadfo oo la rafciyo la yidhaahdo wa qowluhu la yidhaahdo ama wa qowlullahi la yidhaahdo oo waxa weeye la rafciyana waa bannaanta labadaba waa jaahis waa marka wa qowlihi tacaala allah waxa uu yiri oo tawxiidka adiladiisa ka mid ah wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun maa waa naafiya wamaa khalaqtu uma abuuran aljinna jinniga wamaa khalaqtu ljinna walinsa iyo insigaba ilaa liyacbuduun inay aniga i caabudaan unbaan u abuuray ay liyuwaxiduunii inay aniga keliyaano cibaadad ii keliyeeyaan marka aljinni waxaa la yidhahdaa culmadu waxay yidhahdeen aljiim jiimka iyo nuunka jinni markii la yidhaahdo waa khalqigaas allah uu abuuray siduu inaga inoo abuuro oo kale oo jinniga la yidhaahdo oo jinni oo bikasri ljiim marka waa jinniga makhluuqa oo ilaahay abuuray uu nebiguna inoo tilmaamay xadiidkii imaam muslim iyo ay wariyeen khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaanu min maariji min naar wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum marka waa khalqi ilaahay abuuray sida bilo-aadnigaba loo abuuray iyo malaa'igta ayaa iyagana loo abuuray waxay leeyihiin gaalo iyo islaam suurat ljinni qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljinni marka waxa weeye jinnigu gaali islaam bay leeyihiin fii suurati jinniga o dhan baa ka sheekaysay iyo fii suurati alaxqaaf waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan taa marka waa jinnigii gaali iyo islaamba waa leeyihiin qaar baa mu'miniina qaarna waa gaaloobeen marka jinni markii la yidhahdo waa waa makhluuqa janna haddii la yidhahdana waa jannada waa jannada junna haddii la yidhahdoo la godana waa gaashaanka iyo sitriga la isku asturo oo dagaalka lagu galo ayaa junna leeyahay idan intaba waxaa loogu bixiyey baa la yidhi qarsoodida ay qarsoon yihiin waa waxa qarsoon oo aan la arkaynin jannadii ma aragno jinkii ma aragno gaashaankana qofku isagaa isku qarinaya idan intuba marka waxay ka socotaa inay tahay asitru wax asturaya asturan oo waxa weye qarsoon marka waa caalam ilaahay abuuray oo geyba oo inaga inaga qarsoon wa ilahay kama qarsoon lakin inaga inaga qarsoon yihin gaaliya islaamna waa leeyihin wamaa khalaqtu ljin walinsa insigana waa waa duriyadii nabiyullaahi aadam calayhi salaam bilo aadmiga ayaa insi la yidhaahdaa maxaa loogu bixiyey waxay yidhahdeen culummadu yanusu bacduhum bacda qaarkoodba qaarka kaluu weheshadaa a waxa weye waxaa ka dhexeeya isweheshi oo way isweheshanayaan marka sidaa daraaddeed baa insi loogu bixiyey ha ayaa iyagana leeyihi iyagiina marka waxay leeyihiin gaaliyo islaam insigiina wuxuu yeeshay gaaliyo islaam laaba marka wuxuu yidhi ilaa liyacbuduun wax kale uma abuuran waa istitnaa mufaraq oo waxa weeye wax kaleba uma abuurine waxaan u abuurtay cibaada saa daraaddeed baa culamada qaar ku fasireen ay liyooxiduunii inay ikeliyeeyaan qaarna ku fasireen liaamuruhum wa anhaahum inaan wax amro oo daacadayda ay markaa igu adeecaan aan wax ka nahayo ay igu adeecaan idan markaa taas weeye wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun idan cibaadadaasi marka taas sababtaas waxa weeye waa ghaaya ghaayada la inoo abuuray waa alcibaada ghaayadaasi marka waa gaaya sharciya inay xaqiiqo noqoto oo mu'miniintii wixii mu'miniin ah way la yimaadeen oo ilaahay bay adeecayaan gaaladiina hadda alqadaa walqadar baa ku dhacay oo waxay la macno tahay icmaluu fa kullu muyasarun limaa khuliqa lah marka laamku waa tacliil liyacbuduun cilada weeye ay ghaayada la inoo abuuray waa cibaada inaynu ilaahay caabudno saa daraaddeed baa aayadaha ka dambeeya oonu shiikhu keenin maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun ma ka doonaya aniga inay waxay siiyaan inay irsaaqaan kama rabo waxba kama rabo waayo allah waa hani waay ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin ilaahay isagaa rasaaqa oo dadka irsaaqa innaga waxbayna kama rabo idan marka khulaasada aayaddan waxa weeye xikmada la inoo abuuray baa la inoo sheegay waa inaynu ilaahay caabudno cibaadada maxaa la yidhahdaa marka cabdi addoon waxaa la yidhahdaa waa qofki markuu isdulleeyo oo ilaahay u dullaysan yahay oo tadallul iyo khuduuc la yimaado ayuu addoon ilaahay noqonaya cibaadana waxa weeye waa ismun jaamicun likulli ma yuxibuhu llah yardaa min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatina siduu sheekh islaam ibnu teymiya ku tacriifiyey oo aynu awalna soo ishaarnay aynu kusoo tilmaanay casharkii hore idan aayaddaa waxay inoo caddaysay in la inoo abuurtay cibaada ilahay isagaana irsaaqaya inaynu ilaahay caabudnaa la inoo abuurto dadkii marka ma ka soo baxeen maya qaarna waa ka soo baxeen qaarna kama ay soo bixin wixii mu'minoo ilaahay rumeeyey oo ilaahay caabudaya jinni iyo insiba way ka soo baxeen oo waxa weeye caqligii ilaahay siiyey ilaahayna waafajiyey alhidaaya min allaah markaasi ilaahay caabudiye wixii gaalo ahaa oo waxa weeye gaalnimo alqada walqadar ku dhacdayna haddee lama haleeshiin oo markaa waa dhumeen wa aayadda labaad baa inoo sii caddaynaysa allah waxau yidhi subxaana wa tacaala walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu adaaquut alaaya ay akmili laaya aayadda dhammaystir ama ilaa aakhir alaaya aayadda dhammaystir wey dhammaystirkeedii waa dhammaystiri doonaa laakiin intaanaan sharaxno allah waxau yidhi walaqad xaqiiqee laamku waa almuwaia lilqasam bay yidhahdeen qadna waa taxqiiq walaqad bacahnaa fi kulli ummatin ummad kasta waxaanu u dirnay rasuulan rasuul baanu u dirnay waa fi suurati naxl walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuula rasuul baanu u dirnay maxaa ilaahay oo la dirtay an icbud allaha wajtanibu daaquut ilaahay keligii caabuda kana dheeraada daaquutka marka allah waxau yidhi fi kulli ummatin ummad kasta rasuul baan u dirnay umma qur-aanka waxay ugu soo aroortay afar qaybood bay ugu soo aroortay iyadoo lagu idlaaqayo halkan umma waxaa loo jeedaa ummad wakti wada nool oo rasuul loo diray sida innaga hadda loo yidhaahdo ummatu muxamed loo yidhaahdo ummatu nuux ummatu ciisa ummatu muusa sida loo dhahayo ayaa waxaa loo jeedaa umma ciddii rasuulkaa loo diray oo qarnigiisa ahayd oo diintiisu gaartay ayaa umma la yidhaahdaa halkan markaa ummaddaas dad baa loo jeedaa waxaa kaloo soo aroortay in umma zaman loo jeedo fii suurati yuusuf wi- eh, wiilkii xabsiga ka soo baxay waxa uu yidhi markii dambe wadakara bacda ummatin ay bacda muddatin zaman ayuu xusuustay dardaarankii nabiyullaahi yuusuf la dardaarmay waxaa kaloo soo aroortay umma in loo jeedo imaam ina ibraahiima kaana ummatan ay imaaman qudwatan yuqtadaa bih waxaa kaloo soo aroortay umma in loo jeedo milla diin loo jeedo waxay yidhaahdeen mushrikiintii innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin ay calaa diinin shirkiga iyo diinta aan ka soo gaarnay wa innaa calaa aathaarihim muqtaduun oo muhtaduun labada aayadoodba fi suurati shura idan marka hadda halkan waxaa loo jeedaa walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuula wamaa min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir bay la mid tahay. wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir oo kale la mid tahay. ha marka umma waxaa loo jeedaa sidaas wakti dadkii wada noolaa iyo wixii nebigaas diintiisu gaartay ayaa loo jeedaa fi kulli ummatin rasuula rasuul baan u dirnay maxaa lala diray rasuulka an icbudu llaha wajtanibu daaquut an icbud ullah alla caabuda keligii oo cibaadada u gaar yeela wajtanibu daaquut kana dheeraada daaquutka waa laa ilaaha ila allah oo kala weeye waxay la macno tahay wamaa arsalnaa min rasuulin min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun marka waxaa weeye wajtanibu an icbud allaha wajtanibu daaquut ilaahay keligii caabuda wajtanibu ka dheeraada adaaquut daaquut maxaa la yidhahdaa cibaadada garanay waa soo sharxan adaaquut maxaa la yidhahdaa adaaquut culimmadu waxay yidhahdeen tacriifta ugu wanaagsan oo culimmadu ka hadleen waa tacriifta ibnulqayim aljawsi raximah allahu tacaala oo waxa weeye kaga hadlo iclaam lmuwaaqiciinka waxa uu yidhi ibnulqayim adaaquut waxa weeye waa maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu waa wixii qofku xadkiisa dhaafiya min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin waa wixii qofka xadkiisa dhaafiya waayo daqaa waxay ka timid xadgudub aduqyaan waa waxaa laga soo sheexay waa mushtaqun mina adaaquut waa mushtaqun min aduqyaan duqyaankuna waa xadgudub inaa lamaa daqa almaau xamalnaakum fi ljaariya Mhm. Eh, inaa nakhaafu an yafruda calayna oo an yadqaa marka daqaa waa xadgudbay weeye waa xadgudub marka waa maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu xadkiisa wixii qofka dhaafiyo weeye markaasuu sheegay wuxuu yidhi min macbuudin mid la caabudo sida shirkiga iyo aalihadii iyo sanamyadii ay caabudayeen waxay doonaan ha noqdeene waa dawaaqiit waay waxaan la caabudayo oo waxa weeye waa xadgudub waa dawaaqiit waa wax la caabudayo weeye min macbuudin ila ilaahay keligii in la caabuday ahayde aw matbuucin ama mid la raacayo oo maxaa lagu raacayaa wax ilaahay xarimay buu xalaalaynaya markaasaa lagu raacaya ha sida waxa weeye ay waxa weeye dee dadkaa shayaadiinta raacay ama culamaau suu oo u xalaalaynaya dadkii wax xaaraamo ay markaa ku raacayaan sida xadiidkii uu tilmaamayey imaamu tirmidi wariyey oo waxa weeye markay soo degtay aayadda qur-aanka cadi ibnu xaatib xadiidkiisii markuu ittakhaduu axbaaran wa ruhbaanan arbaaban min duuni illaah uu nabigu akhriyey uu yidhi rasuulka ilaahay annagu ma aanu caabi ilaahay kamaanu yeelan waxay idii xalaalayn jireen wax xaaraama ma ku raaci jidheen haa fa tilka cibaadatuhum buu yidhi nabiga calayhi salatu salaam qofku hadduu wax ilaahay xarimay ku xalaaleeyo ama wax ilaahay xalaaleeye ka xarimo ood ku raacdid waxaad ka yeelatay ilaahan waa mid matbuucin aw mutaacin inaad adeecdid oo xaaraam ku adeecdid waayo taacadu inama taacatu bilmacruuf weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq sida dadka waxa weeye kuhaanta iyo faalayaasha iyo dadka ku adeecayaan markaa macsiyadii ama xukaamta lagu adeecaya waxa khaldan qof kasta oo aad ku adeecdid wax xaaraama laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq weye nabiga calayhi salaatu wasalaam idan waxaasoo dhan weeye markaasuu kabacdi ibnuqayim wuxuu tilmaamay qolo walbaba weeye dawaaqiideedu waxa weeye waa ma yataxaakamuuna ileyh kay u taxaakumayaan sida kuhaanta iyo waxa weeye waxyaalaha kuwa khuraafaadka sheegaya oo ay u taxaakumi jireen ama wixii xukun baadila oo loo taxaakumaya oo dhan ayaa dawaaqiid la yidhahda ama ay raacayaan ama caabudayaan marka qofka marka leeyahay daaquut weeyo waa la caabuday ama waxa weeye waa la adeecay ama waa la raacay waxa weeye waxaa duqyaankaasi ku dhacaya waa markuu isagiina raalli ka yahay oo xumaanta ah in lagu adeeco uu dadki isaga ugu yeerayo ha kuwaasoo dhan baa dawaaqiit la yidhahdaa shaydaan iyo ayaa ugu waaweyn iyo waxa weeye maaragtay ciddii ugu yeerta dadka inay caabudaan iyo marka dawaaqiid baa layaha waa xadgudub waa marka wajtanibu daaquut marka ka dheeraada waa laa ilaaha ila allah ilaahay keliga caabuda shirkigina ka dheeraada wey taas wey marka waxa uu yidhi markaa shiikhu alaaya ay akmil alaaya aayadda dhammaystirkeedu waxa weeye allah waxa uu yidhi fa minhum man hada allah wa minhum man xaqat calayhi dalaala fa minhum waxaa ka mid a ummaddii rususha loo diray man ruux baa ka mid a hada allaahu allaa uu hanuuniye fa minhum man hada allah ay min alumma ummadihii rususha loo diray waxaa ka mid a qaar ilaahay hadeeyey oo rusushii raacay waa dadkii mu'miniinta wa minhum waxaa ka mid a man xaqat calayhi dalaalah iyo kuwa ay ku dhabowday oo ku sugnaatay baadinimadii oo baadiyooba oo gaaloobay oo sidaa ahlu naar ku noqday wey oo baadiyooba dhumay minhum man xaqat calayhi dalaala kabacda ilaahay waxa uu yidhi fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin socda baa layidhi dhulka oo caqligiina ka shaqaysiiya ummadihii la halaagay arka baa layidhi see bay noqotay ciribdamboodkeedii kuwii caaqibadoodii maxay noqotay kuwii ilaahay beeniyey oo rususha beeniyey quraysh baa markaas lala hadlayey oo laleeyahay socda bal orda fiiriya thamuud meeshii lagu halaagay qoomuluud lagu halaagay reer caad lagu halaagay reer madyan lagu halaagay waa idii dhowda arka baa la yidhi haddaad idinkuna maanta aad sidaa ku socotaan haddee wamaa hiya min adaalimiina bibaciid idinkana idinkama dheero in leeda halaago ayaad mudantihin wa calaa kulli xaal khulaasatu lqowl aayaddaasna waxay caddaynaysaa tawxiidkii labadan aayadoodba waxay inoo caddeeyeen tawxiidka ilaahay keligii in cibaada loo gaar yeelo wixii kalena bannaanka laga maro waayo ilaahay waxaan ahayn in la caabudaa gaalnimo ayay ku dhaxal siinaysaa oo dhibaatay ku gaarsiinaysaa idan markaa insha allah ma dheeraynayno aayadaha dambena xoogaabay dheerdheer yihiin gaar baan ka dhigaynaa waa qaybqaybinaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin